فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada qodobada caawa aan idinkuga hayno waxaa ka mid ah waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe oo jeediyey kelimad uu kula hadlay beesha abgaal kuna dalbaday in xasan sheekh loo soo gacangeliyo si uu u maxkamadeeyo barnaamijka waxaa kale oo aad ku maqli doontaan xalqada lix i tobanaad ee taxnaha ta'amulaadka suuradaha annuur iyo alxujuraad waxaan meesha ka marnayn xubintii wararka caalamka iyo deegaan cusub ay maanta la wareegeen mujaahidiinta إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada marka hore waxaan barnaamijka ku bilaabaynaa wararkii caalamka waxaana soo jeedinaya cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay in ka badan boqol ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqeyme ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen marinka khaza marinka khaza ayaa waxay mar kale martigelisay duqeymo bahallimo ah oo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee ciidamada gumaystaha yuhuudda wararkii naga soo gaaraya marinka waxay sheegayaan in duqeymaha maanta ay si gaara uga dhaceen deegaana ku yaala waqooyiga iyo koonfurta marinka duqeymo xagga cirka oo ka dhacay magaalooyinka khanyunis iyo rafax ayaa sababay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac wararka ayaa tilmaamaya in xaafadda nasri ee ku taala magaalada rafax ay ku shahiideen siddeed ruux oo shacab ah kuwa kalena ay ku dhaawacmeen kadib duqeyn baalima uu kaga imaaday dhanka cadowga yuhuudda dadka ku dhaqan xaafadan ayaana waxay bilaabeen inay haatan u barakacaan dhanka deegaanka talle suldaan isla magaalada rafax sidoo kale ciidamada yuhuudda waxay duqeyn la bartilmaamaysadeen gaari ay saarnayeen dad shacaba oo ku socdaaliyey deegaanka cabasaan ee magaalada khanyunis waxaana halkaa ku shahiiday saddex ruux halkii ay dhaawacmeen kuwo kale wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka khazayana waxay tilmaamtay in duqeymaha saacadii la soo dhaafay ka dhacay magaalooyinka khanyunis iyo rafax ay ku shahiideen afartan iyo kow ruux oo shacab ah halkii ay dhaawaco kala duwan soo gaareen lixdan ruux oo kale geesta kale waxay maanta warbaynada caalamka siyaada u tabinayaan xayawaanka loo yaqaana gaduudan oo weeraray ciidamo ka tirsan maamulka yuhuudda kadib markii uu ka soo gudbay xadka ay wadaagaan masar iyo marinka khaza wararka ayaa sheegaya in xayawaankan uu gudaha u galay saldhig ay leeyihiin ciidamada yuhuudda kadibna halkaasuu ku dhaawacay askar badan oo ka tirsan maamulka dulmiga ku caanbaxay ee gumaystaha yuhuudda weerarkan ciidamada yuhuudda kaga imaaday dhanka xayawaanka loo yaqaana gaduudan ayaa ku noqday mid lama filaan ah iyo arrinay si aada uga argagaxeen guud ahaan ciidamada dulmiga iyo xasuuqa ka wada marinka khaza banaanbaxyo looga soo horjeeda xasuuqay ciidamada yuhuudda ka wadaan marinka khaza ayaa ka dhacay qaar ka mid ah wadamada galbeedka iyo caalamka islaamka kumanaan ruuxoo ka soo horjeeda xasuuqa ciidamada yuhuudda ee ka wadaan marinka khaza ayaa iskugu soo baxay magaalooyinka waaweyn ee ku yaala waddamo ay ka mid yihiin morocco sbain faransiiska iyo ingiriiska dibadbaxyaasha ayaana waxay ahaayeen kuwo dalbanaya in si deg dega loo joojiyo xasuuqa ciidamada yuhuudda ee ka wado marinka khaza kaasoo mar kale dib u qarxay siddeed iyo tobankii bishanaynu ku jirnay maarso waxay sidoo kale ugu baaqeen dowladaha caalamka inay cadadisyo kala duwan saaraan maamulka gumaystaha yuhuudda si uu u hakiyo duqeymaha xushlimada ee uu fulinayo dad aad u fara badan ayaa waxay sidoo kale iskugu soo xumeen afaafka hore ee safaarada yuhuudda ee ku leedahay magaalada london iyagoona kor u sidee boorar ay ku xardhan yihiin ari ay kaga soo horjeedaan xasuuqa isirsifeynta ah magaalada baariis ayaana sidaas la mida u martigelisay dibadbaxyo looga soo horjeedo xasuuqa yuhuudda ugu dambayntii maleeshiyaadka arsif ayaa dad raydaa ku dilay duqeymo ay ka geysteen magaalada mudurmaan ciidamada dacmu sariic ama arsif ee dagaalkaada kula jiray milatariga suudan ayaa maanta duqeymo ay ka geysteen magaalada mudurmaan waxay la beegsadeen gooba ay ku sugan yihiin dad rayda ah waxaana duqeymahaasi ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyey waxaa duqeymahaasi ku geeriyooday saddex qofood oo rayda ah kuwaasoo kalaa laba carruur iyo qof haweenay ah halka ay ku dhaawacmeen siddeed ruux oo kale oo iyagana ahaa dad shacab ah goobjoogayaal ayaa ku warramaya inay maqlin dhawaaqa toddoba madfaac oo ku dhacaya xaafada ay degan yihiin dadka reedka oo ku taala magaalada mudurmaan weeraradan ayaa imaanaya iyadoo ciidamada suudan ay labadii maalmood ee lasoo dhaafay ku guulaysteen inay la wareegaan dhowr goobood oo istaraatiiji oo ku yaala magaalada caasimadda ayaal khartuum sida xarunta madaxtooyada bangiga dhexe ee suudaan iyo madaxafka qaranka wararka caalamka dhegaystayaal caawow anaga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta la wareegay deegaanka ilbaq ee hoostaga degmada balcad halkaasoo ay isaga carareen ciidamada dowladda federaalka caawa waxaa deegaanka ku sugan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida aan xogta ku helayno wuxuu ku biirayaa deegaano badan oo mujaahidiinta la wareegeen soddonkii cisho ee ugu dambeeyey
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waxaana ku soo maqan kelimad uu jeediyey sheekh yuusuf kaba ku tukade balse waxaad ku soo dhowaataan xalqada lix iyo tobanaad ee taxnaha ta'amulaadka suuradaha annuur iyo alxujuraad oo uu jeedinayo sheekh khaalid baatarfi waxaana tarjumada daruustan halkan ka soo jeedinaya walaalkeena maxamed cali aadan
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
تأملات تأملات في سورتي النور والحجرات
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا نكمل معا تأملاتنا في سورة الحجرات waxaan sii dhammaystiraynaa ta'amulaadkii aan ku samaynaynay suuratulxujuraat waxaana ku istaagnay hadalka allaah ee ah يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم قال سفيان الثوري رحمه الله sufyaan athawri raximahullah wuxuu yidhi maluhu waa laba nuuc midkood waa dembi waana inaad wax malayso qofkana ka sheegto midna dembi ma ahan waa midka intaad wax malayso oo aadan ku hadlin tajasuskuna waa in la raadiyo ceebaha dadka alle wuu diiday in la raadiyo arrimaha qarsoon ee dadku leeyihiin iyo in la raaco cowraadkooda ilaa laga arko wixii uu alle asturay ibnu jariir raximahullah wuxuu yidhi alle wuxuu leeyahay kuwa alle iyo rasuulkiisa rumeeyeyow ha u dhowaanina inaad in badan mu'miniinta mala xun ka qaadataan qofka wax maleeyo ma ahan qof xaqiiqahaya sidaas darteed alle wuxuu yidhi ka fogaada in badan oo malaha ka mid ah ee ma dhihin ka fogaada malaha oo dhan maxaa yeelay alle wuxuu mu'miniintu amray inay dhexdooda wanaag kala malaystaan allah wuxuu yidhi لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين فأذن الله جل ثناؤه للمؤمنين alle wuxuu u oggolaaday mu'miniinta inay dhexdooda wanaag iska malaystaan oo malahaas wanaagsan ay ku hadlaan xitaa yuuba warkaasi u sugnaanine marka aayaddan waxay noo caddaynaysaa noogana digaysaa malaha intiisa badan waana malaha xun ee laga malaysto mu'minka uu ka muuqdo wanaagga bimacnaa alle wuxuu naga reebay in mu'minka wanaagsan aan wax xun ka malaysanno haddii marka qofka uu mala xun niyadda gashto laakiin aanu afka ka sheegin wax dembi ah ma saarna laakiin haddii uu malahaasi afka ka sheego isagoo aan xaqiiqo iyo caddayn u haysanin markaas wuxuu noqonayaa qof dembi ku dhacay allah wuxuu yidhi يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم لماذا؟ لأنه يتكلم بشيء خطر بباله وظنه sababtu maxay tahay wuxuu ku hadlay wax aanu hubin oo uu malaystay caddayn iyo xaqiiqana aanu u haynin rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu nooga digay malaha wuxuuna yidhi iska ilaaliya malaha maxaa yeelay maluhu waa hadalka ugu beenta badan wuxuu kaloo rasuulka sala allahu calayhi wasalam yidhi ha isjaajuusina oo ha isdabagelina hana isxasdina oo dhabarka ha isku jeedinina hana kala xanaaqina addoommihii allow waxaad noqotaan dad walaalo ah nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka bilaabay malaha maxaa yeelay malaha waxaa ka dhalanaya tajasus iyo in la isdabagalo xasad iyo in dhabarka la isku aadiyo oo la kala xanaaqo marka waa inaan noqonnaa addoommo ilaahay oo walaalo ah abuu sulaymaan alkhadaabi wuxuu yidhi hadalka nebiga ee ah iska ilaaliya malaha wuxuu ula jeedaa malaha la xaqiiqsado oo la rumaysto ee ulama jeedo malaha qofka qalbigiisa ku soo dhaca oo taasi cid hanan karto ma jirto allahna wuxuu yidhi malaha qaar waa dembi ee ma dhihin malaha oo idil waa dembi culimmada qaarna waxay sheegeen in nebiga sala allahu calayhi wasalam uu reebay in laga dhabeeyo malaha xun ee aad u qaaday walaalkaaga haddiiba uu khayrkiisu badan yahay cumar radiallaahu canhu waxaa laga wariyey inuu yidhi qof muslim ah uma bannaana inuu kelimad uu walaalkiisa ka maqlay wax xun ka malaysto isagoo u heli karaa macno kale oo wanaagsan yacnii wuxuu ula jeedaa haddii aad walaalkaaga ka maqasho kelimad khayr iyo sharba qaadan karta waa inaad ku xambaartaa dhinaca khayrka oo aadan u leexin dhanka sharta wuxuu kaloo dhihi jiray cumar walaalkaaga hadalkiisa toddobaatan cudurdaar u sameey haddii aad weysana waxaad tidhaahdaa waxaa dhici karta inay jiraan cudurdaar kale yacnii toddobaatan cudurdaar kadib ayuu leeyahay waxaad dhahdaa waxaa dhici karta in ixtimaal kale oo wanaagsan uu jiro mar kasta waa in khayr laga malaystaa qofka muslimka ah cali bni abidaalib radiallaahu canhu wuxuu dhihi jiray qofkii walaalkiisa ku yaqaana gobonnimo wanaagsan yuusan dhegaysanin wararka laga sheego qofkaas qofkii inta muuqata ay wanaagsan tahay intiisa qarsoonna waxaa loo rajaynayaa wanaag macmar wuxuu ka wariyey ismaaciil ibnu umaya inuu yidhi saddex bani aadamku kama daalaan baasaysiga malaha xun iyo xasadka malaha xun waxaa kaa badbaadinaya inaadan ku hadlin waxaad malaysay xasadkana waxaa kaa badbaadinaya inaad raadin xumaanta walaalkaaga baasaysigana waxaa kaa badbaadinaya inaadan ku dhaqmin marka haddii walaalkaaga mala xun aad ka aaminto oo ay wax xun niyadda kaa galaan ha ku hadlin xumaantaas iskuna day inaad naftaada ka difaacdo xumaantaas amaa tajasuska waa in la raadiyo waxyaabaha qarsoon inta badanna waxa uu tajasusku galaa raadinta waxyaabaha xun sayid qutub raximahullah wuxuu yidhi tajasuska waa tallaabada labaad ee la qaado malaha kadib waxaana lagu raadiyaa cawraadka iyo xumaanta markii uu alle ka hadlayey arrimahan wuxuu aayadda ka bilaabay malaha maxaa yeelay maluhu waa halka ay ka askunta sharta walciyaadu bilaah marka waxaa dhacda in qofka mala xun uu ka qaato walaalkiisa taasina ay ku riixdo inuu dabagalo tajasuska kadibna waxaa imaanaya xanta oo waxa uu ku hadlayaa dadkana ku dhex faafinayaa wuxuu malaystay kadibna dabagalay oo uu soo arkay markaas buu xamanayaa walaalkiisa tajasuska ugu halista badan waa in la jaasuuso muslimiinta iyadoo loo shaqaynaya gaalada kaasi waa arrin weyn wuxuu noqonayaa cadowga alle oo gacaltooyo la siiyo qofka sidaasi samaynaya wuxuu ku noqonayaa murtad walciyaadu bilaah waa mas'alo cad in qofka haddii uu cadowgu u jaasuuso muslimiinta taasi ay tahay muwaalaad la siiyey gaalada diintana looga baxayo allah wuxuu yidhi يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم وأي موالاة أعظم muwaalaad ka weyn ma jirto in cawraadka muslimiinta cadowga la tuso ama shariixo elektaroonig ah oo la shaqaysa diyaaradaha daroonista ah la dhigo ahdaaf ay raadinayaan dhammaan asaaliibta kala duwan ee tajasuska waxay halis weyn ku tahay qofka samaynaya haddii aanu ka toobadkeeninna waxaa muslimiinta la gudboon inay qabtaan oo ay ku fuliyaan xadka si uu cibro ugu noqdo kuwa kale marka tajasuska lagu samaynayo muslimiinta iyadoo loo adeegaya cadowga taasi wax khilaaf ah kama taagna xukun ahaan amaa tajasuska lagu samaynaya dadka muslimiinta ah iyadoo lagu doonayo in lagu zuuliyo munkar ama lagu ogaado shakhsiyaad ay dhici karto inay qaladaad ku kacayaan iyaduna ma bannaano in la tajasuso saxaabaduna tajasuska noocaas ah waxay u arkayeen inuu xaaraan yahay albayhaqi raximahullah wuxuu soo saaray in cabdiraxmaan ibnu cawf radiallaahu canhu uu habeen waardiye kala qabtay cumar magaalada almadiina iyagoo socda ayaa waxaa u bidhaamay iftiin ka soo baxaya guri markaas bay u dhowaadeen ilaa ay sawaxan iyo buuq ka maqleen guriga cumar ayaa gacanta ka qabtay cabdiraxmaan markaas buu ku yidhi ma garanaysaa cidda iska leh gurigan cabdiraxmaan wuxuu ku yidhi maya cumar wuxuu yidhi waa guriga rabiica ibnu umaya binu khalaf waxaana u malaynayaa inay khamri cabeen ee maxaan samaynaa cabdiraxmaan wuxuu ku yidhi waxaan arkaa inaan samaynay wax uu alle naga xarimay oo ah tajasus markaas bay isaga dhaqaaqeen goobta xitaa haddii dadka la tajasusayo ay khamri cabayaan uma habboona qofka mu'minka ah inuu tajasus sameeyo maxaa yeelay waxay soo gelaysaa tajasuska uu alle xarimay qof kasta oo mu'min ahna ha ogaado in abaalmarinta tajasuska iyo dabagalka cawraadka muslimiinta ay tahay in isaguna alla dabageli doono uuna ceebayn doono rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi kuwa afka ka islaamow oo aanu iimaanku gelin qalbigooda muslimiinta ha dhibina cawraadkoodana ha dabagelina qofkii dabagala cawraadka walaalkiisa muslimka ah isaguna alle ayaa dabageli doona ilaa uu ku fadeexeeyo gurigiisa alle waxaan weydiisanaynaa inuu naga badbaadiyo arrimaha tajasuska iyo malaha ha noqoto tajasus loo samaynayo cadowga ama midka uu qofka hiskiis dabagalka u samaynayo alle waxaan weydiisanaynaa inuu naga cafiyo arrimahaas isaga ayaa awooddeeda iska lehe insha allah ta'amulaadka nooga harsan aayadda waxaan ku dhammaystiri doonnaa dersiga soo socda الله العظيم أن يعافينا من ذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه وإن شاء الله تعالى سنكمل تأملاتنا في بقية الآية في درسنا القادم بإذن الله والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تأملات تأملات في سورتي النور والحجرات
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم inta barnaamijkan ooga harsan waxaan ku qaadanaynaa kelimad uu jeediya sheekh yuusuf sheekh ciise kawe ku tukade waaligii wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe بسم الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وحان إلهي كو معذرنا سبحانه وتعالى قوشة iyo barwaaqada roobka nicmada ilaahay uu siiyey walaayada shabeellada dhexe ee islaamiga iyo cadowga uu ka dul qaaday ee daashaday ummadda muslimiinta ah kana hor istaagay nabaddii iyo noloshii iyo ku dhaqanka shareecada islaamka intaas kadib xaaladda wilaayada haddaan ka warbixiyo wilaayada shabeellada dhexe ilaahay fadligii maanta oo ah ramadaan uu yahay labaatan iyo saddex soddon iyo saddex maalmood ka hor ayaa mar keliya waxaa dagaal iskala bilowday koonfurta wilaayada iyo waqooyiga magaalada califool dheere iyo afarta tuulo meeshi la dhihi jiray iyo daarunicmo iyo cali axmed iyo alkawtar ayaa dagaal iskala bilowda maalin keliya ilaahay fadligii soddon iyo saddex maalmood kadib ilaahay mujaahidiinta waxaa u makaniyey wilaayada laga bilaabo califool dheere ilaa cali axmed inta u dhexaysa marka laga reebo aadan yabaal oo ay ku go-doonsan yihiin koox yar oo xagga hiiraan ka timiday iyo a'immatul kufrigii dadka abgaarahoo meeshan degan fidnada ku ahay aan is leeyahay ilaahay dunuubtoodii iyo dembigoodiyaa lugaha uga xira meesha insha allahu tabaaraka wa tacaala marka meeshaas laga sooco dhammaan wilaayada inteeda kale gacanta ayay ku jirtaa marka degmada aaday baa dhismaheeda laga soocay adana hareeraheeda ayaa la joogaa insha allahu tabaaraka wa tacaala haddii aan si faahfaahsan uga waramo ee dhulka la tegey haddaan ka bilaabo dhinacan waqooyi daarunicmo oo degmada ruunugood ka mid ah alkawtar oo aadan yabaal duutulooyinkooda ka mid ah iyo cali axmed boos hareeri iyo boos caduur iyo boos jawiil iyo xirka dheere oo iyaguna ah degmada aadan yabaal dhulkaas kulligiis mujaahidiintu gacantay ku dhigeen waxaana loogu soo dhoweeyey walaayada si aada u diiran oon ilaahay uga mahadhayno caddaysana mowqifka bulshada ee shabeellada dhexe iyo hilowga ay u qabaan walaalahooda mujaahidiinta xagga kore isla maalintaas bishu ay ahayd labaatanka iyo kowda shacbaan magaalada califool dheere ayaa waxaa ka bilowda dagaal mujaahidiintu waxay la wareegeen dhulkii la dhihi jiray afarta tuulo sida califool dheera biyocadde ceelbaraf miirta qabo oo dhammaantood dhulkii deegaanka hoos imaan jiray degmada mahaday ah kadibna markii cadowga ilaahay uu meeshaas looga adkaaday oo cararay ciidanku waxay isku baahiyeen degmooyinka deriska ah ee sida deegaanada jowhar iyo degmada raagaceelle deegaanadeeda waxayna tageen aqabdaco warciise iyo qor dheere oo degmada ka mid ah degmada saagaceelle kadibna cadowgii ayay soo daba galeen meeshaas ka soo jabay waxay uga daba yimaadeen burso sheekh meel la yidhahdo oo degmada cadane ka mid ah degmada cadane waxay haddana soo gaareen ciidankaas markii meesha ilaahay ku jabshay meesha la yidhaahdo somadaare halkaas oo ilaahay mar kale ku jabshay cadowgii ayna u carareen xagga xaaji cali oo dhowr iyo toban kilomitir u jirta sumadaare xagga kale degmada cadale deegaanada labagaras warfaarax kaadheerey dhulkaas oo dhan ayaa mujaahidiintu ay saydareeyeen dagaalla ay isaga hor yimaadeen murtadiinta nooc kastoo yihiin kadib waxaa ilaahay mahaddiisa intaas oo furimood in aan wax qof u nisbo sheegata abgaal oo shacaba oo xabad kusoo rida mujaahidiinta inaan la arkin dadkuna ay biyo la garab taagnaayeen iyo baad mujaahidiinta soo dhoweyntuna ay ahayd sida kaamirooyinka laga arkaayo dadka inay xambaaraan shacabku riyoholowga ay u qabaan daraaddeed marka ilaahay fadligii mujaahidiintu waa soo gudbeen nibankii ka yimid califool dheere iyo raggii halkan ka tegey oo iyaguna ku sii daray degmada cali guduud wartii diwi samatar juxaay iyo axmed kamiin iyo aakhirkii guulane kadibna mujaahidiintii ka yimiday califool dheere iyo kuwii ka yimida daarunicmo waxay ku kulmeen barkulan u dhoqday magaalada la yidhaahdo xagarey iyo alfurqaan halkaas ayay mujaahidiinta isaga hor yimaadeen dadkii degaankaas deganna alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay wax looga mahad celiyo ayay sameeyeen dadkii way u gurmadeen raggii walaalahoodahay labada dhinacba way soo dhoweeyeen jazaahum allahu khayran arrintaas marka haddii aan qiimeyn ku sameeyo qiimeyn bulsho runtii waxaad ka arkaysaa inay tahay mowqif aada u fiican oo aada u qiimo badan inay qaateen bulshada shabeellada dhexe khaasatan beesha afghanistan in ay yihiin dad muslimiin ah mashruuca shahaadala dirirkaana aysan qayb ka ahayn dadka hadda kala daba ordaya arrintaasna aysan iyaga wakiil ka ahayn waxay uga mahadiyeen soo noqoshada wilaayada ilaahay fadligii arrintaasu marka waa arrin farxad leh balcadaa la tegey waxaa la qabtay xamardaye dhulkii la dhihi jiray garas bintow iyo dhulkaas ayaa mujaahidiintu la wareegeen falilaahi alxamdu intaas marka haddaan uga tago dagaaladii iyo xaaladda wilaayada iyo qiimaynta bulsho waxaan rabaa inaan fariin uga diro halkan beesha afghanisman si gaar ah si guudna shabeellada dhexe dadka degan oo muslimiinta oo qabaa'ilka kala duwan waxaan idin leeyahay si guud dad muslimiin ahaatiin muslimkuna waxaa weeye macnihiisu alistislaam lilaah in ilaahay la isu dhiibo bitawxiid tawxiidkuna waxaa weeye inaad ilaahay aada ilaah ka dhigato oo asaga keligii aada caabuddo cibaadadiisana waxaa ka mid a in aad kitaabkiisa ku xukuntanto waa inaad daaquudka ku kufriso waman yakfur bidaaquuti wa yu'min billaah faqad istamsaka bilcurwati alwudqa muslimnimadii dhabta ahayd ninkaas ayaa qofkaas ayaa qaatay niya naga hororaaday diinta haddaad si dhaba u qabsatiin ilaahay xaaladdiina adduunya midina akhira waa hagaajinaya diintuna ma qabsan kartiin oo cadowgaas kusoo duulay ee kirishtaan leh ee soomaali leh ee afrikaan leh madooba ayaa kusoo duulay oo aan ogolayn in dadkaanu nabad noqdo diinkooda ay qaataan ku walaaloobaan dalkooda dhistaan batroolkooda qotaan badahooda ka shaqaystaan cadowga iska dhaqaajiyaan cadow soo duula ayaa jooga soona karaystay dad magacyada af soomaali ka ah iyo muuqaalkaiyo reerka ay ka dhasheen dhaqanka iyo suluugga iyo ujeedooyinka ay fulayaan gaala ku ah oo uu u horeeyo xasan gurgurta waxaan idin leeyahay marka faraanta si gaar aan abgaal u dirayo waxay tahay abgaalow jazaakum allahu khayran horta degaankii mujaahidiinta waxaa mar walba raadiyaha laga sheegi jiray meesha abgaalow waxay raacsan tahay ee dowladda waxaasoo gurguurtay dadka ku sheegi jiray zuqruf alqowl war aan waxba ka jirin waxaad caddayseen mowqifkiina rasmiga ah ninkaas marka maanta waxaa weeye waa nin ceelku sii dhacaya ninkii gacantiisa u dhiiba caalkaasoo kula rida waxaan leedahay abgaal ismaalow ninkaasoo ceelow ku socdaahay yousan idin salfanin oo sidiisaba hadda meelaha ou nuutaxlayhayo wuxuu raabaa cidow ceelka la galo waa in la xisaabtamo ninkaas cimrigiisii siyaasigaahi waa dhammaatay guddiyow idinsoo diray abgaalow dagaalka ha la galo guddigana waa taqaaniin cabdulaahi mukhtaar iyo muxuu ahaa afcaseeye iyo xaadoole iyo afghanistan dhexdiisa waxay ka yihiin haddii diin la yidhaahdo haddii hoggaan dad bulsho la yidhaahdo adduunka intay nabarku leeyihin noocaasu marka waa dad iska jeeblayaala oo raba inay abgaal sida eri dabaax u gadaanay ka gataan asaga isaguna uu gaalada kasii gado maantana ayagiyo hadda oo waxuu la fadhiyaa meesha la yidhaahdo eh, cadalaa la she- laga sheegayo cimrigiisii siyaasi ahay hadday marka saddex iyo toban beela ka dhiman tahay waaba haddaan kula sinno in marka loo diyaargaroobo oo aan lagu mashquulin ninkaan cabaadkiisa ninkaanu eh, maanta waxuu leeyahay waxbaan dhiibaa xoolaan baxaa war saddex sanaad joogtay xoolahaad beriga aada baxayso intaad la jirta bal in in lays warsado saddexda sannadood yow wax siiye cidda oo wax siiye yaa waay saddex sannadood waa ninka ninkaanu mudhow lacag haayo waxuu aaday dhuusamareebo u aaday waxa la waxay haysteen habar gidiraa ka qaadatay markaasay dhaheen waa xaasad xoole iyo sida iyo xoogadigaan ka xuubsadeen inta ka xuubsadeen hal askari kuma soo dirin sababtoo ah waxay og yihiin waxuu ka gadaayo inay dhiigooda iyo igaartooda tahay kuma ajarna moogtaa dad wax gartaa meeshaas jooga waa ka diideen xawaallo intuu tago war abtiyaal yiri oo xawaalle abtiyaashiisna waa yihi waana ku soo dhex koriyo dadaan ayaga ahaynba ma yaqaan oo intuu soo dhammaaday ma yaqaano weligiis soona celdhaa xataa ma iman iyo galcad weligiis ma tegin hadduu dad yahay waa reer hiiraan hadduuba gobol iyo reer goboleed yahay waa u tego abti dhulka isku tumay waxaad ogeedeen meel cidlaha uga tegay ayagiyow isku diray wax alla wuxuu siiye waa ka mantajiyey maanta markay ku caddaato haddana inta ordayow inta yimiday cadala yimiday ma dhihin ee abgaalo waxaa xaadara ma dhihin cadala iyo xamar xamar mu qofka tegaysa cadala u dhow iyo kudayo waxuu u tegey muuqakoriyo u tegey odayaashaa ka kala dhuntay waxa uu sheegay inta waayo qof la hadasho waaye sambalolsho iyo wuxuu ku yidhi askar caadiya iiga qora qofkii aad ii qortiin boqol doolaray leedahay saakay intaasoo ka soo helay oo ay askarti iyo nabad sugidda ay wadaan qof kale oo xawaallahu waa ka diida odayaashoodii akhirtoodu waa diideen filinkaas nagala tagay dheheniyo waa ninka buskud u geeya ee feere bal cunug bal cunug adoogiisa maqnay miya diyaarada buskud intuu uga qaaday dheh waree buskud anigu kuma cuno ilmama niine naga dhaqaaji buskud u geeya waa la ogyahay asay la soo raacday inuu xamar u naqay ninka caqliyadiisu intaas leh dadka u maleeyaba dadka in ciyaala u maleeya dadka waa ninka ku yidhi muggi jidka guulana xirmay boqol iyo labaatan baabuuraan idin hayaa heer abtiyow xamarina yaaliine waxaan rabaa inaad soo gurubsatiin oo jidkaan furatiin waxaa la yidhi saddex sano jidku furnaayo boqol iyo labaatankan ma hadda imaha ka dhasheen dadkii waxa uu kula macaamilayaa maskax raqiisahoo aan gedmayno dadku waxuu u qabaaba dadka xoola u qabaa asagaa xoola asaga waxuu u qabaa dadku inay xoola yihiin qofku waxuu asagu yahay oo kuu maleeya mugga walaxaan idin dhiibaa iyo walaxaan idin siihaa nimaan waxaa maqla hadda ka hor ugaarsaday isagoo waxuu islahay biciid iyo biciid iyo amaad soo heshaa cawl iyo wax soo heshaa xataa sagaaro waaye muggow daalay oo herti joogo oo wuxuu yidhi inta geed fadhiista waxuu maqli jiray shaladaa la galaa geedow in fadhiistou yidhi sheekh cabdulqaadir ow minaan beriga hal sagaara xataa helo wan berimaahan kuu soo biray hewran kuu soo baxaa sagaarow rabaa wanowna u soo baxaa mawankiisa qashur waa beenlow xasan gurguurta marka haddoo wax haysto oo wax baxaayo tayatiimau baxsho mugow wax waayey ow hadda waxuu leeyahay eh, wanan idin soo qaala huu leeyahay wan yaa lagu siraa kuwaas abgaalow ka intaas waa ka aqli badantihiin yow san idin sirin ninkaas waa nin ceel ku dhacay waa nin biyo qaadeen waa nin ay u dhammaato siyaasadiisii baabaaday ninkan marka sidiisaba eh, waa nin tuuga hadda ka horaa nin waxaa la yidhi nin tuugahoo geel dhacayaa nin ku qabta haltiisaa soo dhacaya isaguu nabi yidhi magow bididi la soo baxo raba inuu bireeyo awr hebel hay berayn xaajira waxuu yidhi diyadaydan ku siihaa diyadayda diyadayda qaado diyadaydan isku furaa sul hashaan taydahanba kaa maali waayo hashaan taydahoo kaligeed an qaabaanba kaa maali waayo haddaad diyadaada bixi karta maad geelagaa ku kaaftoontid xasan sidiisaba haddii uu nin waxaayo yahay aaway dadkan xoolahoodii aaway ninkii mobaylkii dhexdiisa isbaaro dhigtay ninka xamari inta inta udhexaysa isbaaro dhigtay ninkii suuqii bakaare xiray ninkii suuqii xiray eh, suuqbacaad ninkii kaaraan xiray ninkii yidhi lama qof kasta waa inay lacag isiiso waa in ilmaha anfaqooda guriga yaalla waa in lasoo koombeeyo ninka aan meel reebina wuxuu ku leeyahay haddaan baasiyadin siiha yaa baasidaas ummadda uga xaad uga kaaftoomi weyso ummadda xaad u dhacee maa la yidhaah ninkaas mugad waa nin shaydaana waxaa weeye waa inaad iska fiirisiin ninkaanu waa maanta ninka yidhi etoobiya inta ciidan kala waayey oo soomaali waayey oo qabiiladi waayey oo qof kasta waayey oo amerikaankii aan nacay qof kastaa nacday waxau waa ninka etoobiya hadda inta yidhi abgaal baabi'iya waa ninka hadda waxu idin tuugaa waxu fadhaa meesha la yidhaahdo cadale macbuudan abgaal iyo harta abgaala iskale beledkaas waxau waxau ku suubiyo caalbacd macbuuda maale waxuu ku soo deeyey diyaarad oo basiin saaran yahay ma aha hub iyo ma aha basiin lii fadle waaye nin madi hadda shabaab intaas la ridaayay hal nin oo ku dhaawacmay ama wax ku gaarin ma jiro hal nin ma jiro fuusada aan guri dhisanoo meel ku yaalaa loogu talagalay in lagu korgubo waa fuusa liifadle etoobiya mahuba haysataa markaasuu wuxuu yidhi baldaanka taageeri diiday ee abgaal ha la gubo caalbacad wuxuu gubay aaminahu xasan gurigeedii iyo lamadeeda inagu ku gubay ayaduna waa isaaq daa'uud ilmuhuna waa yuusuf daa'uud mi aysan dad lahayn say ku dhici kartaa inuu ciidan iyo naqda yidhaahdo habrihiina uu gubayo ilmahoodi waxay ahaaday umulisadii beledka shabaab miyay ahayd fuusooyinkan la wadaaho marka waxaa lagu dhuftay daarunicmo siyeed meeloodaa looga dhuftay ceelbacad dhulkaa la dhigay waxaa lagu dhuftay galcad ceel maxaad barraa lagu dhuftay aawa wacayslihii aawa caligaafnimadii adeerkiis canugow dhaloo tumayn saddex sano jira aabmiig etoobiya iyo midow kala gooye asagoo naagti dhashay naagla dhalatay naagti habartiisoo dhaawaca lamadii waa la yaqaanaa waa kuwan warayaa ka hadlahay ceelbaraf waxau usoo diray sanbalolshe iyo niman gaalahaw herocobter soo siiyey markaasaa waa ogtihiin aa dhulkala dhigay maqaayadahooda iyo dukaamadooda warkaasu ula kac waaya haddaad mugga dad damiir leh horta aad tihiin oo dad waxgarta aad tihiin ninkaas waajibaa idinka saaran ummadii soomaaliyeedna waa idinku diray qof kasta oo maanta la warsado waxay leedahay ninka abgaalay leedahay ninka abgaal waxaa loo qabaa inaad ku mawqif tihiin waxaad og tihiin nimow caynsho lama arko waxa alla wixii xamar deganaay habar gidir guryahoodiiu baldoos gelshay wixii abgaal deganaay baldoosow gelshay wixii murusade deganaay baldoosow gelshay majeerteen beecashuridoodii waa dhacay marka waxaa idinka saaran maadaama aad ummad muslima tihiin inaad maanta gurguurta gacanta qabatiin ood maxkamadda shareecada islaamka keentiin idinma diidi karo si aad beri uga noqotaan fi dunya walaakhira feri ninku kulema gurigaagan gubaamaso wayla dagaalame maqasabaa xoog miya wixii cabdiwabiir ou ku dhigay cabdiwabiir soo ugu diriraya lama sano ow markau ka danayso yir raxan waa wax baktiya waxma isaga dhan fahmay ow inta gurigiisu ta uu soo xiray ma fiirsa hawshaasi uusan idiin keenin waa nin shaydaan ah waxaa laydinka rabaa maanta inaad inta gacanta qabatiin a sharciga ilaahay ka horkeentiin haddaadan ii keeni karina shan xaba ku dhufta shan xaba miyuu ka badan yahay shan ku dhufta waxaan leeyahay marka guddiga xumoo shayaadiinta meesha isugu keenay guddigaasu waxay raadaayaan nin abgaalahoo reer baadiyahoo qaldanay raadaayaan waxaas waa ka gudbeen abgaal waana ka talayseen macawisley waxaa lagu dagaalgelin jiray abgaal haddow shabaab soo naqda yow reeba dadka eberow ka dhiga saaka waa kanaa ceelki alkowtar ciisihii qoryaha qaatay meel laga caba ceelka laga cabaalila'ya ee haddii alidanka leey al axmed waa sidoo kale boosareeri iyo boosacaduur wax alla wixii qora qaato uba kale waa joogaan waa ka tooba keeneen afarta tuulo shan boqol oo nin oo qoryo watay dagaalka ugu dambeeye ee eji shan boqol oo qorya ku galeen qoryahoodii dhulkay dhigteen qoryahoodii dhulkay dhigteen hal xabo oo shabaab lagu soo rida ma jiro abubakar waa sidaasoo kale warsangila caleed hal qof maanta dhexdoodaa la joogaa wixii calalana weli waxaa la leeyahay waynin dilaayaan war waa been war wallahi inaan qof ku dilay qof ku dilaysa lama arko wallahi yani maalin dhawada waxaan arkaya shuutoole ya haddaanan diran intaan aadayna yaa adigu iswarso adaa inta maxkamad daaquuda fadhiista dadkaan waxay hadleeyeen adaa meelaad aadan la e magaashaanad ka dhigee adaa meelaad aadan la ewakar gaabari meelow aadama la'a anaa maahan u fadha nabadoonkooda macalinfal weyna u fadha shareecada ilaah ilaah u fadhida tubtu ilallahi keliya laga rabaa insha allahu tabaaraka watacala ninka meelow aadaana waa adiga war nin marka asagu dakana la wareegayo meelow la gala lala abgaalow yowsan idinkula sahan inaan idin leeyahay waajibka aad leedihiin qaata ilaahay u tooba keena odawey iyo sanil iyo shuute oo saddexdoodu adduunka meelay ka maraan la oo adduunka meelay aadaan la yaysan gaashan idinka dhigan been bay idin sheegayaan wallahi cid idin haysata aysan jirin waxaan idin leeyahay marka nimankaanu diinta diintan diinta may la diriirsan yihiin aadad leeyahy wal aayaddan u fiirso wakadalika jacalnaa likulli nabiyin nabi kasta iyo atbaacdiisa nabiga hadda nabi ma joogo laakiin atbaacdiisaa joogto wuxuu hirgeli jiro shareecaha iyo jihaadkii ragga wadaa waxaa waaye aladiina ya'muru nnaasa bilqisti min annaas waay marka wuxuu leey ilahy wakadalika jacalnaa likulli nabiyin nabi kasta waxaan u yeelnay caduwanaan u yeelnay cadow yaa waaye cadowgaas cadowgaas nambarka koobaad yaa iskale shayaadiin alinsi waa gurguurtay inta raacdo rumaysa shayaadiin alinsi insiga shayaadiintiisa ayagaa ka horeeya iyo waljinni ibliis iyo ilmihiisi ibliiskuna dadka waswaasi u waswaasiyaa kuwaana waa shayaadiin alinsi ayaan cadow uga dhigno wari diintan ilaahay cadowga koobaaday leedahay waa nin shayaadiinul insi ah waay war ma uusan shaydaan ahayn ninka toddobaatan sano dhaafay ee ummadda xoorigeeda dhacaaya ee dhiigeedii isku diraaya ee qabaa'ilka isku hubayhaaya ee inta etoobiya cadowga soomaaliyeed ogeedeen inta wacay basiin iyo soo qaatay baldaanka ku bilbil baldaanka miyaa shabaab iska leeyahy guriga ku yaala daarunacma oo ku yaala caalbaraf oo ku yaala caalbacd oo ku yaala oo oo oo shabaab leeyahay ama u degan yahay waa kuma shabaab hal xaba ka maaleen hal qof wax alla waxay ridaayeen hal qof hal qof kuma dhaawacay boqolaan dilla kontan allah igu og waa been ilaah baan ku dhaartay beena udin sheega waxaa weeye shayaadiin alinsi waye ninkan shaqadiisu maxay tahay marka yuuxii bacduhum ilaa bacdin zuqrufa alqowl hadal la qurqurxiyey oo been ah ayay isu waxyoohayaan isu sheegaan saan waaye berriyaa lasoo afjaraa maalintan saasaa la yeelaa afarnimaa ka hirtay shan biloodaa lagu soo afjaraa biyihiyaa ka guray shacabku ma rabaan shacabku haddaysan rabin fiidiyoyaasha ma fiirsata meesha ay tagaanba shacabka haddausan horin naxbadeeyaan hadda maynan la diriraan hadda xaa ku keenay cadala xaa ku keenay maab gaalaa ku wacdo kaala shabaabna kici ku yiri yaa ku soo wacay xaa ku geeyey meesha la yidhaahdo mawakori maxawaadlaa ku soo wacay mugaad leedaha ciidan isiiya xaa kaa maqan shayaaiin alinsi waay ninkaan waa nin daynaysan gaalada xoolahiiyou qabaa muslimka xoolihiisiyou qabaa waxa uu maanta waxbaan difaacaya leeyahay zaxfigan iyo socodkaanna waa arki doontiin meeshuu ku dhammaado insha allahu tabaaraka watacaala waa ceegsan yahay waxaa la iska rabaa dowladda islaamka ee soo socota dowlad aan dhicinaa soo socota war nimanyahu ku sharaf sheegta ilaahay agtiis uga sharaf sheegta gurguurtana waa dhacay waa u dhammaatay waa dhintay waa dhintay international communitigu xataa waa ka dhintay kuwi wixii lalahay gaalada caalamka uu ka dhintay soomaaliya uu ka dhintay afghanistan uu ka dhintay waa nin rafaaya oo bidiyo ku taallo ee dhiig taloog taloog siihayo ee rafaaya rafashadaas yousan idinku iyosan qoobka idinku dhufan afgaalow wabillahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي dhegaystayaal inta ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo qodobo kala duwan aad ku maqasheen waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh دين عظيم هو السامي بدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي